kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha islaamka khamiistii toddobaadkii hore waxaa magaalada qaahira ee dalka masar ku kulmay culimmo ka kala socotay ilaa iyo dhowr iyo toddobaatan urur oo ka kala yimid shan iyo konton dowladood oo islaam ah waxaa lagaga hadlay arrinta suuriya barnaamijka amuuraha islaamka oo toddobaadkan arrintaas ku soo qaadayana waxaa igala qaybgelaya dor maxamed sheekh cusmaan oo ah madaxa jaamacadda islaamiga raaf ee dalka kenya ahna ku-xigeenka golaha culimmada islaamka ee dalkaasi dor maxamed waxa uu barnaamijka igala qaybgelay isagoo jooga dalka kenya waxaa kaloo igala qaybgelaya cabdiraxmaan maxamuud muuse oo arrimaha carabta iyo islaamka aqoonu leh cabdiraxmaan waxa uu ku sugan yahay magaalada minneaboles ee gobolka minnesota dor maxamed sheekh cusmaan oo ka mid a dadkii joogay shirkii kaahira ayaan weydiiyey waxay shirkoodii kaga hadleen iyo waxa uga soo baxay waxaa noo soo baxday in hawshaan kadib markii dhinacyo isku bahaystay gardarro iyo dulmi oo ka baxsan suuriya ay dagaalkii soo galeen waxaan isla soo qaadnay inaan markaa jawaab annagoo muslimiintii caalamka wakiilka ah aan jawaab ka bixino oo ah dadka noocaasa oo dhaalimiinta ah oo buqaada ah oo maaragtay dadka carruurta iyo dumarka gumaadahaya in layska celiyo oo lala jihaado sidaasa waxaan ku icilaaminay ayaan jihaadka u cilaaminay caalamul islaami aan jihaada u cilaamin cabdiraxmaan maxamuud muuse ayaan dhinaciisa weydiiyey aragtidiisa ku aadan shirkii kaahira walaal shirkii toddobaadkii hore kasoo baxay ay isugu yimaadeen culamada islaamkii waxaad moodaa inay xooga saareen in dagaalka suuriya loo abaaro qaabdiimeed oo ay mataqaana maxay heli qaabdiimeed u dhigeen arrintaasi waxay iila muuqataa arrin qalalase weyn sii abuuri karta xaaladan imika aloosanna gaas kale kusii dari karta waayo in dagaal muslimka weliba shiiciya madhabka sunniga dhexdooda maroo daba dheeraada oo laba garab loo kala jabaa wuxuu sii kordhinayaa xasiloonada imika waa qarka ka duushay ee gobolka bariga dhexe marka waxaad moodaa inay culimmadu ku yara degdegeen go-aanka ahaa in arrinka laga dhigo jihaad islaamiya oo sunnuhu ku jihaadayo shiicada waxaan u arkaa anigu xasarada bariga dhexe ka tageen inay tahay arrin dadka gobolka ku nool ay ku doonayaan xuquuqdooda madaniga waa dagaal mataqaana maxay ahaday u baahan in dadkana ay helaan xuquuqdooda muqaadireed ee aan loo soo weerin inuu yahay dagaal madhab madhab ka horjeeda tusaale ahaan imanka haddaynu kasoo qaadan oo kale sacuudiga iyo qatar iyo dalalkan imanka u ololeynaya inay uu yahay dagaalku dagaal diiniya waxaad moodaa shucuubtooda laftooda iyagu ma laha xuquuq siyaasadeed doctor maxamed ayaan weydiiyey in arrinta ay ku baaqayaan ay noqon karto fidna ka dhex abuuranta labada madhabadooda islaamka shacabka suuriya lix iyo sideed boqolkiiba waa dad muslima boqolkiiba afar iyo toban baa shiica iyo kirishtaan iyo dawaa'ifta kale isugu jira laba madhab waxa la yidhaahda meeshaan ku dirirayo caalamka ma jiraan dadkan anagu aan matalayno waa dadkii muslimiinta ah hasaan kuu sheegay waa milyan bilyan iyo lix boqol oo milyan waa muslimiin wey ummad wey dadkan daa'ifada ah oo kooxda ah waa dad yara oo kooxa oo caqiido khaldan aaminsan caqiidadooda ha aaminsanaadee islamarkaana ku darsaday inay maaragtay dagaal iyo fitno marka dad manhaj khaldan haysta weeye laba madhabna meeshaan ma jirto meeshaan waxaa isku haya waa ummadii islaamka iyo koox maaragtay maxaa la yidhaahdaa safawiye ah oo maaragtay kasoo jeeda manhaj ahaan manhaj khaldan kasoo jeeda wey dagaalkaana waxaa weeye jihaadka lagu dhawaaqay fidno noqon mahayo sababtoo ah saddex sano ku dhowaad hal siyaasiyaan sugaynay nabad kastaan ku baaqnay waxaa lagu baaqay caalamul islaami mar kasta in wadahadal la sameeyo oo maaragtay ninkaan uu usoo tanaasulo dadka adduunka o dhan bay ka jirtaa majoritigu inay wax xukunto marka in markaa maxaa la yidhaahdaa khasab ay noqotay maanta in lagu jihaado bay waajib tahay qof kasta oo muslima inuu ku jihaado waa wax lagu khasbay culummada intay sugi karaanna waa sugeen intay u dulqaadan karaanna waa u dulqaateen dalka suuriya waa dal tirada dadka ee ku noole ay u badan tahay dadka haysta madhabta sunniga hase yeeshee maamulka dalka ay hayaan shiicada laga tirada badan yahay tusaale kaas ka duwan waa dalka baxrayn oo sunniga tirada yari uu maamulka dalka hayo haddaba ma habboon tahay in arrimaha labada dal isku si loo eego waa kan cabdiraxmaan maxamuud muuse waxaan arkaa labada dalba waxay ka midaysan yihin hal mid dadka reer baxrayn ee muwaadiniinta reer baxrayn waxay doonayaan inay cod ku yeeshaan dalkooda sidii loo maamulayay sida dadka shacabka reer suuriyana maxay ahayd danac kaa lamida ay u lahaayeen marka waxaan anigu qabaa waa maxay ahaday labada dalba waxay ka midaysan yihiin shacabtoodu doonitaan iyo rabitaan ay ku doonayaan xuquuq madaniya iyo inay go-aan ku yeeshaan ay ka tirintay dalkooda laakiin waxaad moodaa in midna loo sawirayo inuu yahay mid maxay hayday xalaala midna yahay mid xaaraan ah marka labaduba labada shacab waxay xaq u leeyihiin inay ka taliyaan ay tiinkooda inay maxay dadka dalkooda maamulana ay go-aan kala wadaagaan doctor maxamed iyo aragtidiisa ku aadan tusaalaha dalka baxrayn horta wax yar baan rabaa inaan kuu sheego tirada nin meel fadhiya ayaa tirada gooyo oo yidhaahda kuwaasaa badan iyo kuwaasaa yar xaqaa'iqdana in lagu socdo weeye waa ninkii badda casiri bad blue ah oo oo biyaheedu buluug yihiin yidhi red sea baa la yidhaahdaa aan usoo noqno anigu maada ma ogoli in baxrayn ay shiicadu u badan tahay laakiin kaba dhig basaad u tiri anu waxaan qabaa shiicadu inayna ugu badnayn majority waana tegay meesha waana ka waraya nin oo macalin aho professor oo jaamacadda akhriyaan ahay welibana mawduuca siyaasadda iyo caalamul islaami banka anaa uga warqaba laakiin masalada aan kuu sheegaya waxaa weeye ciraaq maanta sunnadu waa boqol kiiba lixdan waxay u qeybsamaan carab iyo kurdi iyo turkumaan baa loo qeybiyey shiicadana waxaa leeyahy hal ummad baa tihiin shiicaa tihiin oo boqol kiiba afartan carabtiina waxaa leeyahy boqol kiiba shan iyo labaatan baa tihiin kurdina boqol kiiba inta turkumaanna inta waxa weeye imaaraadka waddanka la yidhaahdo dadka ku nool oo imaaraatiyiinta waa hal malyan hindida ku nool oo hinduuskana waa shan malyan dadkan baxrayn waa dad yimid weeye dad oo asalkooda aynan ka soo jeedin dalka baxrayn weeye ee yimid weeye marka haddii la leeyahay waddan kasta qolada ziyaaro ku timaada ama shaqo u timaada ama u timaada fursad inay ka raadsadaan baa iska leh taa waxaan umalaynaya adduunka meel ay ka shaqaysaa ma jirto qatar waa laba boqol oo kun dadka qatariyiinta dadka kaleo ku noolna waa malyan iyo saddex boqol weeye marka lama dhigi karo malyan iyo saddexda boqol baa xaq leh inay qatar xukumaan laakiin hadday jinsiyadda waddanka marka anu waxaan qaataan leeyahay jinsiyadda waddanka hadday qaataan ay muwaadiniin noqdaan miyayna xaq lahayn maya xaq way leeyihiin laakiin jinsiyadda lafteeda adduunka jinsiyadda lafteeda kala qeyb ah jinsiyadda lafteeda ayaa waxay leedahay eh, qeyb xuquuq loo diidayna ma jiraan baxrayn ugu dambayntii kacdoonnada dunida muslimka oo ka dalka suuriya ugu horreeyo ma waxaa habboon in qaab siyaasadeed loo eego mise mid madhabta diiniga ku salaysan waa kan cabdiraxmaan maxamuud muuse dagaalkani ama kacdoonkani waa kacdoon siyaasadeed waa dad xuquuqdoodii mudan yahay doonaya in arrintan si siyaasadeed loo abaaraa ka macaan in loo sawiro een, dagaal jihaad muqadiso oo sunnuhu ay shiicada ku qaadayaan waxaanad moodaa dalal ajandayaal gaara leh ama tale si iyagu haya een, ayaa isu adeegsanaya een, madhabka diiniga ah oo ajandahooda siyaasadeed ku meelmarinaya waana arrin halisteeda leh een, maxay ahayd gobolkana xasilooni darro waarta ku abuuri doonta
dhegaystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha islaamkan maanta ku soo qaadannay culimmo waaweyn oo magaalada qaahira dalka masar ku kulmay kuna baaqeen jihaad lagala hortago maamulka bashaar al asad intaynu barnaamijkan oo kale ah mar kale ku kulmi doonana waxaan idinka tegayaa sidaas iyo jimco wanaagsan